gudoomiyaha degmada xudur iyo xubno maamulka ayaa kulan la gaadadeen madaxda hay-adda mardee xudur walibana kulankaha ay kulan ku aransadaae sidii lan horumari lahay adeegyada bulshada ee degmada waana lantayay lahay guud ahaan wadashaqaynta maamulka iyo bulshada kulankoo hagaabangaabay maamulka degmada iyo waliba saas oo kale lanku hadalay dadkii lan hil saaran lahay xafiisyada degmada oo laga soo biireedan habeeyow gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakoole maxamed macalin axmed iyo faahfaayiinku bi walyaabo lanku hadlay kulanka الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي كماسن وإن قب سومي markii koowaad guddigii la dhaki guddigii la dhisi shirki koowaad ama geedkan qob soomi uno maana ee ku amba qaadana sidii hoolihii deegaanka leen qobada fadi ee leen dardar galii fadi guddigii wada shirni ee wayba go'aan qaadana ani deegaanka leen wada shaqeeyay gobolka hala shirni gobolka dibna unuuna dibaan is aragni xafiiska degmada ka shirni wayba asfarnay aniguna maanaha howlda goboda deegaanka lin shaqeey sahaqirlaaneh lan walowba awaamiirtiis iyo maanaha ayaa lasii way kala suubinay xafiisyadii insha allahu beedka degmada lahadha ka doono xafiisyadii degmaduna maanaha dadya wal magacaawi magacaawni haddii laa ere marka beedka lahadha ka doono runtii maadaama anu geeka bilaaw hayni bilaaw ka suuban isakooyni aniguna maanaa hologi isfarna awaamiir isfarna yaan isakooyni arrintiina ka guulaysani insha allah haddii laa ere hata ku bacdin wayba diyaaranganaan in hoolihii deegaanka gobona sahagarlaaninlen gobolda aan diyaar garowni maamulkan awaamiirta saas farni iyada anaga mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulankun yahaye kulankii inka horey iyo weeldhadeen maamulka degmada xudur iyo guddiga degmada iyo hay-adda mardaa